guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jabaarey oo uu saga ku hadlayay arrimo badan oo la xiriira baarlamaanka hadda jira iyo weliba uuse sheegay intii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo sii shaqaey doonaan ilaa iyo laa ku-xulow xildhibaano cusuba maxamed sheekh cusmaan jabaarey guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo weliba uuse sheegay intii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya intiyo badan haddii oo kama qiyin gobolladaiyo ha ku jeedaan iyoona ku qayb gala doonaan ha xulooga xildhibaanada ku mid noqdo doona dowladda cusub ee dhowaan doorashada dhowaan lakuwada intii oo kadhiyada dalka soomaaliya dhinikale weliba isaga guddoomiye jawaarey awoodda xukuumadda dowladnimada intiioo layiinga shacabka soomaaliyeed sidoo kalena iyo ku bilowdaasa islamarkaasan iyo ka dhammaadasa awoodda
awoodda oo xukunka dowladnimada waxaa iskale shacbiga asay ka bilaabataa asay ku dhammaataa micnaheedu muxim maalin dhaweyto afar sano ka hor xildhibaanona laga soo hadda waa dhammaatay waxaa naga soo lagu soo sameeye waxaa wakiiladii shacbiga hadda xildhibaanadayna badankooda waxay jiraan gobolladii degaan doorashadooda kuraastooda la dhigay ayagoo kursigii u celinaya shacbiga beritina raba imaarta ay soo noqdaan si gaaraan u salaamaya dad badanaad joogaan malayna xildhibaan sugayaal ah waa idin soo dhaweynayna haddii marka taa waxaa weeye ujeeddadeedu waa in awoodda shacbiga uu leeyahay shacbigana ay ku noqonayso micnaheedu waxaa weeyaan anigu waxaan sugayaa xilwareejintii waan diyaariyey guddoomiyihii maadaan u dhiibay haddii aan yidhaaho waa iga diyaar laakiin markii la gaaro oo baarlamaanku uu soo fadhiisto guddoomiyinimada goobtaan dhiga ciddii rabtaa meesha imaanaysa madaxweynaha sidaasoo kale markii baarlamaanku yimaado goobtu dhiga ciddii u imaanaysa markaa la kala tartamaysa iyagay jirtaa hadalkan iyo weliba uuse ka sheegay guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jabaarey xilli uuse ku qayb galiya munaasabad laha ka bandhigaayo walqabadka dowladda afartii sane ee hajarti munaasabadda furitaanka shirka dardargelinta weliba goobro ku hayay xubno ku tirsan lamada gobol madaxda maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir iyo shabeellada dhexe iyo xubno kale oo ku tirsan urur goboleedka igaad